بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan soo helay risaalatn fii usuuli اlfiqhi lilxasan bni shihaab alcukburiyi raximah اllahu tacaala alfasl الraabic qaala اlmualifu raximah اllah alqiyaasu wa huwa radd اlfarci ilى اlasli bicilatin jaamicati baynahumaa wuxuu ka gelayaa adilada ama masaadirta adilada daliilka afaraad ee ka mida adilada laysku waafaqsan yahay ama cinda jamaahiiri اlculamaa agtooda adilo ka ah waana daliilka qiyaaska alkitaabu wالsunnatu wاlijmaacu alqiyaasu alkitaabu wالsunnatu wاlijmaacu waa ka hadalnay alqiyaas ayuu halkan ayuu ka gelayaa yacni maxalkiisa ama baxhigiisa iyuu halkan ka gelayaa adilada kitaabka iyo sunnada iyagu waxaan nidhi waxaa la yidhaahdaa al aslaan labada kalena waxaa weeyaan farac oo labada labadaa asal ayay iyagu farac u yihiin mabxadka marka qiyaaskana mabaaxifta usuululfiqhiga kuwa ugu dhaadheer weeyaan oo aada mabaaxif dheer yaa ku jirto fahamkiisuna uu aada muhim ugu yahay marka la joogo baabul usuul sababta waxaa weeyaan adilada kuweeda ictiqaadka ah iyagu sidaan shalayba sheegnay ilxaaq iyo uma baahna oo adilada masaa-isha caqaa'idka ama ictiqaadka ama masaa'il cilmiya iyagu uma baahna tajadud iyo malaha iyo nawaasil iyo malaha ama adilada yacni masaa-isha camaliga ama masaa-isha fiqiga ah iyagu tajaduday leeyihiin badanaa nawaasil bay yeelan karaan marka laabudda in la helo farac la haleeshiiyo asal hore u jiray baabulqiyaaskuna marka aaduu muhim ugu yahay marka dawaabid yareeroo qiyaaska uu leeyahan ka hadlaynaa uma kitaabkan marka ka tilmaamaynaa wax u ka sheegay mu-alifku waxa uu yidhi alqiyaasu qiyaaska wa huwa qiyaasku raddu lfarci weeyaan farici celintiisii ila al asli asalkii loo celiyo bicilatin bisababi cilatin cillo sababkeed loogu celiyo cilada oo jaamicatin kulminayso beynahumaa beyna alasli waalfarci asalka iyo faraca kulminayso yacnii cillada asalka iyo faraci kulminayso oo asalkiina ku jirto fariciina ku jirto darteed in faricii loo celiyo asalkii waa tacriifka ugu gaaban uguna loona badan yahay ayb wa huwa qiyaasku raddu lfarci farci celintiisii weeyaan ila al asli loo celiyo asalkii bicilatinna loogu celiyo cilo cilada oo jaamicatin kulminayso beynahumaa beyna alasli waalfarci qiyaaska marka tacriifkan fahamkiisu wuxuu ku xiran yahay in la ogaado saddex afar waxyaabood oo qiyaaska arkaan u ah arkaanu lqiyaasi arbacatun aslun wa farcun wa cilatun jaamicatun wa xukmun afartaa weeyaan aslun waa asal ama waxaa la yidhaahdaa maqiisun calayhi na waa la yidhaha maqiisun calayhi ama maqiisun calayhi wax yacni markaa isaga ku isaga markaa laga qiyaasto ayb maqiisun calayhi ama aslun waa kan isaga laga qiyaasanayo farcun farcu isagana waxaa weeyaan huwa almaqiisu kan la qiyaasayo wa kan saddexaadna waxaa weeyaan cilatun waa inay cilla jirto asalkana laga helo farcina laga helay oo xukunka soo jiidanayso waa saddex rukniga afaraadna waa xukmun mihaal amhiladay wax ku kala caddaadaan beriiska ama galleyda adduratu amase al urus bariiska cillo yacni waxyaabahan la cuno sida bariiska oo kale ma yahay jinsi ribowi ah jinsi ribowi ah ma yahay markaan ka hadlayno wuxuu noqonayaa bariiska xubun baa loo raadinayaa waa farac asal laga qiyaasto yaa la raadinayaa asalkaa marka xubun iyo cillo labaduba waa leeyahay wa huwa alburu qamadiga ama xindada ama burka burka waa asal beriisku waa farac beriiskii marka xugun ma haysto hadda laakiin burku xugun buu haystaa oo qamadigu waa shay ribowi ah waay oo xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam lixdii shay ee ay ribada ku soconaysay waxaa ka mid ahaa alburu waalburu bilburi burka bur yaa lagu iibinayaa oo marka ama marka la kala iibsanaayo in hooy hool lays yiraahdo wa marka burkaas yaa maqiisu calayhi oo asalan wax ka qiyaasanaynaa hadda qiyaaskana waxaan u wadnaa beriiska waxaa la leeyahay marka burkii waa asal beriiskii waa farac cillada labadooda kulmin kartoo kanna ku jirta kanna ku jirta ee xukunka soo jiidanayso waa maxayna cilladu waxay noqonaysaa adducmu in la quuto beriiskana waa quutu daruuriya waa la quutaa qamediguna waa quutu daruuriya waa la quutaa cillatu ducmi ama jaamicu ducmi yaa ka dhexeeya labadooda cillada ducmigana waa midda keensatay xukunka ribowiga ah oo burku waa ribowi cilladiisu waa ducmi beriiskaa lamida marka uga qiyaas qaada marka wahaakada daa'iman marka faracu isaga waa maskuutun caleyh lagama hadlin asalka waa midka laga hadlayo mansuuska ah tusaale kale qur-aankaba ku jiro allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara wa sayaslowna saciira dadka agoonta maalkooda cunay kuwa cunaya agoonta maalkooda calooshooda waxay ku shubayaan dab oo ay ku cunayaan waa asal marka cuntadii cuni cunidda maalka agoonka la cuno waa asal waxaan leenahay marka in la isticmaalo maalkoodana isaguna waxaa weeyaan waa xaaraan maxaa dhacay oo maalkoodii yacnii in dharkoodii inta la qaato la xirto oo dharka agoonta in la isticmaalo waa xaaraan deliilkii aaway haddii la yidhaha deliilku waa qiyaasa laleeyahay maxaa yeelay farac weeyaan midkan dharkooda in la xirto oo la isticmaalo waa la xirto waa farac asalkii looga looga qiyaastayna waa cuntadii maalkoodiio la cuno maxaa ka dhexeeya labadan cuntada iyo dhar xirashada maxaa ka dhexeeyana jaamicu listicmaal waa isticmaal cuntad cuntadoodii haddii la cunona waa la isticmaalay haddii dharkoodii la xirtona waa la isticmaalo waa la baabi'iyey labadaasa taasaa ka dhexaysa cilladaas maadaama cilladii xukunka keensanaysay kanna ay ku jirto kanna ay ku jirto kii laga aamusay oo qur-aankii iyo sunnadii ay ka aamuseen kanuu la xugun yahay baan leenahay qiyaas ahaan ayuu ula xugun yahay ayb oo la dhihi maayo maalka agoonta in la cuno keliya xaaraan ama la dhahay ayi isticmaaloo dhan baa xaaraan in la isticmaalo maxaa yeelay wax allaale wuxuu isticmaal keenayo waxay noqonayaan ilxaaq waxaa lagula samaynayaa midkan cunista ayb xukunkana waa taxriim waa inay xaaraan tahay waa kaa marka khamrada hadaad tusaale usoo qaadato qur-aanku mansuusay ku tahay waa lagu xarimay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalanصaabu waalaslaamu rijsun min camali الshayطaani fاjtanibuuhu jaak la marka labadooda waxay noqonayaan midkan khamrada taxriimkeedu cillada ku jirtee loo xarimay waa iskaar waxaana laga fahmay qur-aanka oo yacnii markuu alla subxaanahu watacaala uu ka hadlayay yaa wuxuu tilmaamay wamin hamaraati الnakiili wاlacnaabi tatakhiduuna minhu sakaran warisqan xasana sakhraan inay leedahay cillada marka loo xarimo sakhraan shay kastoo la cabo ama la isticmaalo lagu sakhraamo iyadaa looga qiyaas qaadaan cilladay wadaagaan mar haddii cilladii iskaarkii kanna ay ku jirto kanna ay ku jirto sharcigu laba xugun ma kala siina meesha unbuu marsiinaya ayb khamradii marka waxay noqonaysaa asal shaygan gadaal ka yimid wuxuu noqonayaa farac cilladii waa iskaar xukunkiina muxuu noqonayaa taxriim qiyaasku waa haakada ayb marka wuxuu leeyahay qiyaas tacriifkiisu huwa raddu lfarci farci celintiisii ila alasli loo celiyo asalkii bicillatin loogu celiyo cilada oo jaamicatin kulminayso beynahumaa asalkii iyo farcii labadaba kulminayso tacriifkiibu halkaa marka u sheegay alqiyaasu marka luqatan ataqdiir baa la yidhaha sharcanna isaga kuu sheegay ayb arkaantiisana se afartaas waay aslun wa farcun wa cilatun wa xukmun haddii afartaa rugni kamida la waayo qiyaas maba jiri kara weligaa marka marka qiyaas laga hadlaa baabulqiyaas waa inaad kala fahamto asalka kee ah faraca kee ah ciladii aaway xukunkii aaway laba shay marka daliil baa loo heli karaa iyaga asalka asalku waa inuu mansuus yahay la caddeeyey qur-aankii sunnadii in lagu caddeeyey ilaa iyadaa asalku ood wax ku dhisan rabtaayo xukunkiisuna waa inuu cad yahay qur-aankii sunnada uu ku cad yahay ayb cilladuna waa in la og yahay shaygan cillada ku jirta markii la og yahay ayaa farac kale lagu qaadi karaa ayb qiyaaska marka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha la xujaysto sharciga loo xujaysto ijmaaca saxaabadaana sidaa ku guntanmay oo abubakar radia allahu canhu markii uu la dagaalamayay dadkii maanicu zakaadkii zakada diiday abubakar zakadii ayuu wuxuu uga qiyaas qaatay salaadii marka waa tii uu yidhi wallaahi low manacuunii canaaqan wa fii riwaayatin yani ciqaalan kaanuu yu-adduunaha ilaa rasuuli illahi sal l slam laqaataltuhum wallaahi la uqaatilanna man faraqa bayna asalaati wazakaa waa la dagaalamayo yii qofkii salaadii zakada kala geeyey oo salaadiina waa tukanaa yidhi zakadiina maya yidhi yacnii dad meel intay isku aruursadeen zakadii diiday oo dagaalan ka xignaa hadday dhahaan laakiin salaada waa tukanayna ale ma laga yeelin abuubakar zakadii ayuu asal ka dhigtay salaadiibuu markaa yani salaadiibuu asal ka dhigtay zakadiina faracu ka dhigtay waana isku xambaareen saxaabadiina marka waa ku raaceen oo way uga aamuseen halkaa marka ijmaacu saxaaba ku jiro alimaamu lbukhaari kitaabu اlictisaami bisunan wuxuu baabaystay baabun man shabaha aslan macluuman biaslin mubayanin qad bayana allahu xukmahumaa liyafhama asaa'il qiyaaska ayuu baab u samaystay fii saxiixihi laba xadiiduu keenay marka xadiid wuxuu ah nin baa nebigu yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi aniga cunugeygaan aniga ma dhalin cunugan iima eka midabkaygo kale ma leh sidaasuu yidhi markaasuu nebigu sala allahu calayh waali wasalam waxa uu yidhi hal laka min ibilin geel ma leedahay adiga haabuu yidhi geelaaga midabadiis markaasuu yidhi midabadaasay leeyihiin hal fiiha min awraqin mid madowma ku jiraayo ka duwan oo midabkaa aada sheegto guduudka ka duwan ma ku jiraa haabuu yidhi xaggee ka yimid markaasuu wuxuu yidhi lacalahu nasacahu cirqun fir ama yacni xidid tafir hore inay jiidatay baa la arkaa markaasuu nebigu sala allahu calayh waali wasalam waxauu yidhi lacalla bnaka haada qad nasacahu cirqun wiilkaagana in cirqi iyo xidid jiitayaa la arkaa oo wooyaalkiis iyo waxun inay yacni midabkan lahaayeen baa dhici karta waa qiyaas yacni cunugiisaan baa wuxuu uga qiyaas qaatay wuxuu isagu garanayo geelaas ah waa nafsu lqiyaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxbuu dadka ku tusay ayb midka kale waxaa weeyaan xadiidka kale uu tilmaamay naag baa nebiga u timid markaasi tiri hooyaday iyadoo xaj lagu leeyahay dhimatay ma ka xajiyaa markaasuu nebiga yidhi hooyada haddii dayn lagu lahaa lahay ma ka gudi lahay ha daynullaahi owlaa marka deynta allah ka owleysan deynta dadka halkaa marka maxaa ka soo baxay laba deyn ayuu isku shabahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa qiyaas labadan xadiidana alimaamu lmusani uu daliishaday wuxuu u daliishaday qiyaaska inuu ku labadan xadiiduu ku sugay qiyaaska ayb dadkan marka iyagu daahiriyadoo kale ee qiyaaska diidanna labadan xadiiduu daliil uga dhigay oo u xujaystay nacam intaa marka waa qiyaasku inuu adilo yahay oo yacni daliil muctabara fi sharci inuu yahay qur-aankuna waaba ka buuxaaba bacfiga iyo inuu ilaahay dadka soo bixin doono yaa la rabaa in naloo sheego maxaana loogu tusaaleynayaa marka qiyaas min baabi alqiyaasa nalaga soo ayaa naloogu sheegaya oo dhulkii abaaraystay baaba-ay roob ku da-ay cagaartay dib u soo noolaaday markuu alle saa sheego iyo kadalika annushuur iyo kadalika alkhuruuj iyo soo bixinta la soo bixinayo dadka ama soo bixidda ay soo baxayaan saas oo kale waayo alla leeyahy subxaana watacaala ayb qiyaasku marka shuruuduu leeyahay intaan qiyaaska la gelin waa in shuruudo la helo haddaan shuruudaha haddii la waayo qiyaas ma jiro ayb shuruud ah marka shardiga ugu horeeya waxaa weeyaan an yakuuna xukmu اlasli haabitan ima binasin aw ijmaacin aw biitifaaqi اlkhasmayni calayhi aw bidaliilin yaglibu cala اdanni sixatuhu ayb wa an laa yakuuna dalika dalika daliilu mansuukan yacni shardiga koowaad waxaa weyaan xukunka asalka waa inuu sugan yahay asalka in xukunkiisa la haayo khamradoo kale asal ay noo ahayd xukunkeeda waa in la haayo qur-aankaaba lagu haayaa burku asaloo noo ahaa qamadiga inuu ribowi yahay nas baa lagu haayaa haddii asalkiiba uusan nas kuu lahayn ama xukmul asli haddaanu daliil saxiixa lahayn dee waxba loogama qiyaas qaadan karo shay aan daliil lahayn oon xukunkiisuba caddayn haddii wax lagu dul dhiso waa dumayaan ayb nimankan alura'yigaa saasoo kale yeelo marka shardiga koowaad asalka waa inuu naskiisa la garanayo kow shardiga labaad waxaa weeyaan an yakuuna xukmu اlasli اlmaqiisi calayhi macquula اlmacnaa asalka asalka shayga asalka laga dhiganayo waa inuu yahay shay macnihiisa la fahmi karo macquululmacnaa waxyaaba aan macquululmacnaa ahayn baa jiro oo naqliga unsaa tacabud ah umuur yacni tacabudi ah oo waxaa jira macnaheeda aan la garanaynin maalan maxaa ka mid a cadadu rakacaati salawaat salaadaha ragcooyinkooda tiradooda duhur marka la gaaro qoraxda cirka bartankiisa ay dhaafto afar ragca la tukanaa afar waagu markuu beriyo labaa la tukanaya sababteeda ma taqaanaa adiga cillam ma u taqaanaa may afartaas ragco wax la garanayo maaha sababkooda waa arin oo tacabudi ah oo maxdi ah kaasoo kale marka qiyaas ma galo ilaa cilladiisaba lama keeni karo ogtahay ilaa qiyaasku cillo u baahnaa cilladiisii lama keeni karo saa marka shaygan asalka ah ee maqiisu calayhiga ah an yakuuna macquula almacnaa shay macnihiisa caqliga lagu rogroogi karo inuu yahay laakiin shay tacabudi oo maxdi ah maya qiyaas ma geli karo shardiga kale ee saddexaad waxaa weeyaan an tuujada alcillatu fi lfarci bitamaamiha cillada waa in laga helo farac asalkii waad haysataa laakiin cilladiina waa kugu jirtaa laakiin faracan aada wado faracaaga ayaysa cilladii ku jirin khalaas waxa ictibaara marka male qiyaasku ma ansaxayo marka cillada asalka ku jirtaee la gartay waa in faracana laga helo tan afaraad waxaa weeyaan anlaa yakuuna xukmu lfarci mansuusan calayhi faraca xukunkiisa waa inaan qur-aan iyo sunno aysan sheegin ilaa hadday qur-aan iyo sunno sheegeen taxsiilulxaasil waa qiyaas iyo hadalkan dheer maxaa ka doonaysaa marka farcii qur-aankii baaba kuu sheegeen yani faracan marka waa inuusan caddayn xukunkiisa oo qur-aanka iyo sunnada inaanu ku caddayn ila markaasaa qiyaas la aadi karaa haddii qur-aanku uu caddeeyey maxaaba qiyaas ka rabtaa aayadda unbaa iska soo deliishata bacdi ahlilcilmi dhahaaya waa jiraan iyagoo sidaa aadana qiyaasku waa bannaan yahayo min baabi takhiiri aladilla adiladaa loo badina oo waxaa laleeyahay masaladaa daliilka kusoo sunnadii baa kusoo aroortay iyo qiyaas haddii marka farcu uu daliil wato xukunkiisu daliil kusoo arooray xukunka asalkana uu khilaafsan yahay daliilkaas daliilka unbaa la raacaya markaa tan shanaad waxaa weeyaan an takuuna alcillatu mutacadiyatan cilladu waa inay mutacadi tahay asalka inay dhaafi karto oo faraca ay aadi karto laakiin cillo asalkii ku kooban bis oon meel kale u tallaabi karin mutacadiya aan ahayn oo qaasiro ah far yacnii qiyaas lagama geli karo shardiga shanaad waxaa weeyaan an takuuna alcillatu haabitatan bimaslakin min masaalik alcilla cillada waa in dariiq dariiqooyinka cillada lagu raadiyo waa inay ku sugnaato dhowr dariiq baa lagu raadiyaa imaa binnasi cillada laftirkeeda inuu qur-aanka caddeeyo ama sunnada ay caddayso bilijmaac iyo istinbaad iyo hab istinbaada marka habkii cillada lagu heli jiray waa in cilladu ay ku sugnaato hab adiga maskaxdaada ku rakiban lama rabo maalan ashyaada qaarkood cilladooda waxaa caddeeyo qur-aankayba ku caddahay waxaa ka mid a maalan qowluhu tacaala min ajli dalika katabnaa calaa bani israa'iila annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaannamaa qatala annaasa jamiica min ajli dalika cillay tusaysaa min ajli daalika laamu tacliilka xugun baa la sheegay waxaa la geliyey laamu tacliil laamu tacliilku waa cilowba ou tusaaba sunnadii baa caddaysa maalan xadiidkii nabiga calayh salaatu wasalaam ah inamaa jucila alisti'idaanu ama inamaa shurica alisti'idaanu qofku markuu guryaha gelayo inuu gargaraaco oo idin weydiistaa la jideeyey min ajli albasar aragga dartiisa araggaaga inaan wax xun aynan ku dhicin darteed cilladii marka waa caddahay marka xadiidkii baaba tilmaamay midaasoo kale midna waa ijmaaca ku jira oo shaygan cilladiisu waa sidaa culammada iskuma khilaafsana ama istinbaad in lagu keeno adigu marka masaalikul-cilla waa badan tahay kutubaha usuulka oo mudawalaadka yaa lagu sheegaa asabr wataqsiim iyo dawraan alwujuudi iyo habab badan baa cillada iyada lagu raaraadiyaa mansu yacni nas iyo ijmaac iyo dhowr qay qaybood waa inay marka cilladu sidaa ku sugnaato hadday cilladu tahay cillo la istimbaadayana waa in wasfiga lagu cilaynaa munaasib inuu yahay awsaaf aan munaasib ahaynaa jirto dherarka iyo gaabnida iyo madoobaanta iyo caddaanta iyo sharciga waxba kuma dhiso waa wasfi waxaa weeyaan dardi ah ayb wasfiga marka wax lagu cilaynayaana inuu munaasib yahy aduu ilahaasay sheegaan marka cillada yacni shuruudda qiyaaska ka horeyso qaacidada waxay tahay qiyaasku daruuraa keeni karto asal maaha isagu imaamu shaafici waxaa laga wariyey inuu yidhi alqiyaasu yusaaru cinda adaruurati qiyaaska waxaa la aadaa markay dan kugu kalifto mar kalena wuxuu yidhi alqiyaasu kalmeytati waa baktigoo kale baktiga goormaa la cunaa marka la baahan yahay qiyaaskuna marka nas la waayo unbaa la aadaa iyadoo nasku halkan joogo halkan joogo halkan joogo maa la aadaa qiyaas dadkuna marka madaarista fiqiga saddex waayo laba daraf iyo wasaf daraf waxaa weeyaan daahiriyada oo daahiriyada wax qiyaas la yidhaha ma arkaan waxay leeyihiin marka mas'alo kasta binasihaa wa bicaynihaa qur-aanka iyo sunnada inay uga hadlaan yay ku leeyihiin dee madhabkaas madhab saxiixa inuunan ahayn waxaa ku tusayo duruufaha innaga hadda aan joogno kale ee ay dhici karta axkaam in loo baahdo fiqhi ah ma qur-aankii iyo sunnadii miyaa iyagoo toos aan looga heli karaan ma looga keeni karaa waxaan ujeedaa marka qur-aankii iyo sunnadii hab qaacido ama asal ahaan waa looga keeni karaa laakiin mas'alada qur-aanku inuu bay yidhaahdo mas'alada saa iyo saa iyo saa xukunkeedu waa saan de wax allaale waxaa dhacayo qur-aanku dabada kama wada marin iyo xadiidkooda masaa-il hadda imaanayo nawaasil abaa jiri karto naasiladu marka qiyaas iyo ijtihaaday u baahanay qur-aankii in laga soo helo qasab maaha waagii marka qur-aanku khamraduu ka hadlay anwaacna sunnadaa ka hadashay waxyaaba hadda hadday cabitaana hadda hadda dadku isticmaalo oon waagaas jirin cilladii sakraankana leh maxaa lagu sameynaa waxaa laleeyahy waa in qur-aanka ay ku soo aroorto bicaynihaa maya daahiriyada iyagu waa darafkaasay taagan yihiin qolada kale waxaa weeyaan asxaabu ra'yiga axnaafta ayaa u badan iyaguna meel aayad iyo xadiid ka furan oo adiladiiba la heli karo ayay qiyaas la soo istaagayeen oo qiyaaskooda aada u tiro badan waa meeshii marka imaamu shaafici uu lahaa alqiyaasu yusaaru cinda adaruura iyagu daruuro maahane mar walba qiyaas unbaa loo baahan yahay qadaayaadka qur-aanka iyo sunnadu ay ka warameen wax yar waayay ku leeyihiin inta qiyaaskaa baran lagu keenayo cagsigaana saxiixa fuqahaa u ahli اlxadiid kalimaam shaaficiyi walimaam axmed bn xambal iyo imaam maalik iyo aimada imaam اlbukhaari abu daawuud tirmidi iyo kalena oo dadka fiqiga ee xadiidka jamciyeyna iyagu waxay og yihiin qiyaasku in marmar loo baahanayo maxaa ile nusuustii baa iyaga hortooda taallo iyadoo tiro badan marka wasadkaasaana marka toosan in la yidhaha qiyaaska yusaaru cinda daruura haddii daruuro ay timaado wa ilaa haddii kale waxaa weeyaan in naskii iyo nusuustii la isticmaalo saddex ijtihaad ama saddex shaqo ayaa cilada ka furan kitaabka gadaalow noogu keeni doonaa taxqiiqu lmanaad tanqiixu lmanaad takhriiju lmanaad mid mid buu sheegi doonaa halkaas meel danbuu ku sheegayaa meeshaasaan u daynaynaa taas alfaslu raabicu fasalka afaraad alqiyaasu qiyaaskii wa huwa qiyaasku raddu lfarci farici celintiisii weeyaan ila alasli loo celiyo bicilatinna loogu celiyo cilo cilada oo jaamicatin kulminayso baynahumaa asalka iyo faraca kulminayso cilo asalka iyo faraca kulminayso darteed in markaa farac asal loo celiyo wa haadaa xaddu lqiyaasi wa haadaa kan xaddulqiyaasi qiyaaska tacriifkiisa weeyaan ayb fi lasli asalka dhexdiisa min xaysu ljumlatu duduub ahaan waqad xadduuhu way tacriifiyeen qiyaaskii bicibaaraatin cibaaraad bay ku tacriifiyeen ay ku qeexeen cibaaraadka oo mukhtalifatin kala duwan walmacnaa macnuhuna muttafaqun mid iswaafaqayo wa huwa yubnaa calaa aslin wa huwa qiyaasku yubnaa waxaa lagu dhisaa calaa aslin asal wa farcin iyo farac wa cilatin cilo iyo xukmin xugn fal aslu asalka maa shay weeyaan yahbutu bihi oo ku sugnaanayo isaga sababtiisa xukmu gayrihi geyrkii xukunkiisa asal waxaa la yidhaha waxa geyrkiis xukunkiis oo ku sugnaado fal aslu asalka maa shay weeyaan yahbutu bihi oo ku sugnaanayo isaga sababkiisa xukmu gayrihi geyrkii xukunkiisa maalan waa maxayna beriiskii xukun ribowi ah buu leeyahay xukunkaa ribowiga muxuu ku sugnaanayaana xukmul asli oo burki ah walfarcu faracuna maa shay weeyaan yahbutu xukmuhu xukunkiisu uu sugnaanayo bigayrihi ou ku sugnaanayo geyrkii wa huwa aladii faracu waa midka yahbutu sugnaanayo bilcilati ku sugnaanayo wa huwa faracu alladii midka weeyaan yahbutu bilcilati cilada sababteeda xukmuhu ou ku sugnaanayo xukunkiisu ciladaa marka xukunka u keenayso wadaalika kaagaasina mukhtalafun fiihi ku laysku khilaafsan yahay waayo oo cilada waa laysku khilaafaa laasiyama hadday yacnii le ijtihaad baa ku jiro shaygan waxaa dhici karta ciladiisa in marka ninkan faqiiha meel ka arka kanna meel ka arka kanna meel ka arka laakiin asalka inta badan layskuma khilaafo sababtiisu waa maxa se waaba cadyahay qur-aankii iyo sunnadii buu ku cadyahay faraca waayo laakiin waxaa la leeyahay ciladan uu leeyahay may ciladan ma laha may waa macquululmacnaa maya ma ahan kan la dhahayo kaas walaysa min shardihi shardigiisuna ma ahan faraca walaysa ma ahan min shardihi min shardi lfarci faraca shardigiisa an yushaabiha inuu u ekaado alasla asalka inuu shabaho fii jamiici sifaatihi tilmaamihiisa dhammaanteed inuu ku shabaho yacnii farucu inuu si kulli ah oo tilmaamaha faraca uu leeyahay oo dhan asalka tiisa inay tahay shardi ma aha walaysa ma ahan min shardihi min shardi lfarci faraca shardigiisa an yushaabiha inuu shabaho oo u ekaado alasla asalka inuu u ekaado fii jamiici sifaatihi tilmaamihiisa dhammaanteed liannahu maxaa yeelay low kaana hadduu ahaan lahaa farucu kadalika sidaa lakaana wuxuu ahaan lahaa huwa faracu huwa asalkii ayuu ahaan lahaa lakaana huwa lakaana alfarcu farci wuxuu ahaan lahaa huwa ayl asla asalkiibuu ahaan lahaa haddii marka farcu dhinac walba uu ka shabaho asalka ad asal unba wasba noqon lahaaye ow amase huwa lakaana huwa farcu wuxuu ahaan lahaa bacdahu bacda alasli asalka qeyb ka midowba ahaan lahaa lamana rabo waalcilatu cilada hiya iyado almacnaa weeyaan macnaha aljaalibu soo jiidayo lilxukmi cilana waa macnaha xukunka keenayo oo haddii iyada la helo xukunkii waa jooga haddii la waayo waa maqanya waa meesha marka ay dhahaan alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman iskaarkoo kale waa cilo haddii la helo xukmu taxriim waa jooga haddii la waayo ma joogo ayb ducmiga oo kale aducmu shaygan inuu quud yahay cilo waayo haddii ducmi uu joogo ciladii ribowga waa joogtaa haddii la waayo waa la waayo waalcilatu cilada hiya almacnaa weeyaan macnaha aljaalibu soo jiidaayo lilxukmi xukunka waalxukmu xukunkuna athaabitu bilqiyaasi kan qiyaaska ku sugnaanayo wa huwa xukunkuna qadaau sharci sharciga xukunkiisa weeyaan walmustanbadi iyo shayga la istimbaaday xukunkiisa waa wa huwa almaluubu wa huwa xukunku almatluubu weeyaan kan la dalbayo binnadari lagu dalbayo fiirfiirin alladii nadarka oo tansabu liajlihi isaga dartii ay shubmayso aladilatu adilada wa tusaaqu lahu loo soo kaxaynayona alaqiisatu qiyaasaadka sababka waxaa loo qiyaaska ujeedka laga rabaaba waa xukunka xukun in la helo xukunka marka ka waalqiyaasu calaa darbayni qiyaasku waa laba noocuu yiri qiyaaska anwaacdiisu halkan ka galayo qiyaaska anwaacdiisa waa badan yihiin laakiin ictibaaraad kala duduwan ayaa loo eegaa mar qiyaaska waxaa laga qayb waxaa loo qaybiyaa qiyaas jeli iyo qiyaas khafi mar kale waxaa loo qaybiyaa qiyaasu cilla iyo qiyaasu dalaala iyo qiyaasu shabah mar waxaa loo qaybiyaa saxiix iyo faasid marka hadba meesha laga qaybinayay ku xiran tahay marka marka laga fiiriyo qiyaaska biictibaari quwatihi wa dacfihi sida u xoog badan yahay iyo sida u daciifsanya marka laga fiiriyo wuxuu u qaybsamaa qiyaas jeli iyo qiyaas khafi qiyaasun jeliyun wa qiyaasun khafiyun kitaabada marka fiqigana waa ku badan yahay qiyaas jeli ah yaa masaladan ku jira iyo sidaa sidaas oo kale qiyaaska jeliga waxaa la yidhaahdaa waa midka la yaqiiniyey faraca iyo asalku inayna waxba ku kala duwan yani marka kala duwanaasho dhexdooda inaysan ku sugnayn waa midka la qiyaaska jeliga waa qiyaaska la yaqiiniyey asalka iyo faraca wax faariqa inuuna udhexaynin faariq muctabara inuusa udhexaynin ayb amaba in farcuba uu uga owleysan yahay xukunka midkan yacni asalka mararka qaar baa farcu iyo asalka farcuba xukunka uu ku owleysnaanaya maxaa ka mid ah asalka maalan markuu alla leeyahay subxaanahu watacaala imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa labada waalid waxaa la yidhi hadhihin uf uf hadhihin ta'fiif asal waayo marka qur-aankii baa caddeeyey waa xukun waxaa weeyaan waalidka in uf la yidhaahdo waa layska reebay waa xaaraan waa asal waxaad soo qaadataa marka waalidkii in la garaaco ma bannaanaane marka waalidka in la garaaco ma bannaan tahay ma bannaana sababtoo ah garaacidda hadda deliil uma hayno kitaab iyo sunno soo aroore ma hayno laakiin garaacidda yaaba kasii daran uf iyo garaacidda garaaciddaa daran faraci baa marka maanta xukunka asalka ugaba owleysanba xukmu taxriimka faraca iyo asalka faracan dambe yaa in la siiyo mudanba aada u mudan ilaa haddii uf dhib ay u keentay waalidka la diiday dhibka in la garaacaa kasii daran waa qiyaas jeli ah midkaas oo kale waxaa la yidhaha qiyaasun jeliyun mafhuumulmuwaafaqana waa la yidhaahdaa maxaa yeele wax faariqa oo u dhexeeya waalid in la garaacayo in uf la yidhaahdo faariq xagga dhibka kala duwanaansho ma muuqdo ayb waa waa isku meeshii kaba sii daran ayb ama yacni qiyaaska jeliga waxaa weeyaan qiyaaska cilladiisa cad tahay oo cilladiisu ay mansuus tahayo qur-aankii sunnadiiba ay caddeeyeen ama lagu ijmaacsan yahay qiyaaska jeliga kaas waay qiyaaska khafiga ana waxaa weeyaan midka yacni danul qaalibka oo u badan yahay malaha sida maladu u badan tahay ama yacni aan la goyn karinba nafyulfaariq ayb ciladii ma cadda labadan shay inay kala duwan yihiinna sida kii hore oo kale looma jasmi karo laakiin danulgaalibku waa waa wax kala duwanaasha uma dhexeeyo kaasoo kale qiyaas khafi a baa la yihaaha dhinac kale marka laga fiiriyo qiyaasku saddex u qaybsamaa saddexdaanaana muhim ah qiyaasu dala qiyaasu cilla iyo qiyaasu dalaala iyo qiyaasu shabah qiyaasul cilla waxay tahay qiyaas kasta oo cilladiisa la caddeeyey qiyaas kasta oo asalka cilladiisa lagu caddeeyey qiyaasu dalaala qiyaasu cillaw maalan ilaahay wuxuu le qad khalad min qablikum sunanun min qablikum qad khalad min qablikum sunanun fasiiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin idinka dad baa idinka horreeyey way tageen allay beeniyeen bal ciribtooda feeriyay dadkii hore asal waayo marka ayaga waa asal waa lagu cibro qaadana dadkan dambe innagana waa faracaan nahay asalka cilladiisii loo halaagay inay takdiib tahayna qur-aankaa caddaynayo fandur kayfa kaana caaqibatu lmukadibiinu ilaahay leeyahay qiyaaska marka asalka cilladiisu haddii la caddeeyeyo qur-aanku ama sunnadu ay caddeeyeen waa qiyaasu cilla ayb qiyaasu dalaaladana waxaa weeyaan midka aan cilladiisa la caddaynin laakiin wax tusaayaa la arkay cilladii lama caddaynin la wax tusayaa la arkay ayb taa marka waxay ku mihaaliyaan wamin aayaatihi anaka tara larda khaashicatan faida anaka tara alarda khaashicatan faida anzalnaa calayha almaa اhtazat warabat in aladii axyaaha lamuxyi lmowta wahuwa calaa kuli shayin qadiir yani dhulkii ayaa la mihaaliyey alle inuu markay abaaraysato kadib roob ku di roob uu ku di-iyo dabadeed uu cagaarto dhulkii uu markaa quruxsanaado markaasaa waxaa la yidhi in aladii axyaaha lamuxyi lmowta allihii nooleeyey dhulkaas kuwa dhintayna mid nooleynayo wahuwa calaa kulli shayin qadiir marka halkan marka cilladu mansuus ma ahano macadda cilladu waa qudra w qudrada waayo laakiin qudrada calaamadaheeda iyo ta'hiirkeeda iyo waxa lagu garanayo unbaa lagu sheegay waa maxay ixyaa-u lmowta dhulkan inuu alla nooleeyey waa qudradiisay daliil u tahay kan dambe marka ee aakhiro dadka lasoo nooleynaya bacfigana waa farac isaga marka asalkan dhulkan la nooleeyey cilladeeda laguma caddaynin laakiin cillada ta'hiirkeeda ama yacni calaamadeeda unbaa lagu sheegay marka hadday cilladu meesha ku caddayn laakiin calaamadeeda ay muuqato qiyaas wuxuu noqonayaa qiyaasu dalaala ayb qiyaasu shabahna waa midka laba asal ku dul wareego addoonkaana lagu mihaaliyaa addoonka mar marka la fiiriyo waa maal oo kale dee addoonka qofka uu u maalan yacni la qofkii addoon uu lahaa haddii la bililiqaysto laga qaado dabadeed marka la waayo addoonkii qofkii ninkan ka bililiqaystay addoonku muxuu dhiibayaa hadhow waa la qiimeynayaa maal ahaan u bixina dhinaca marka laga fiiriyo addoonku muxuu la mid noqdayna xoolahoo kale maalka dadka ay leeyihiin buu la mid noqday meeshaa marka la fiiriyo salaada iyo zakadii ee waxaan ujeeda salaadii iyo soonkii iyana cibaadaadka marka laga fiiriyana waa qof wadadow markaa la ayuu shabahayaa marka addoonkao kale laba asaluu ku dul wareegayaa marna wuxuu shabahayaa bani aadamkii marna wuxuu shabahayaa maal waxaasoo dhan marka kaana marka waa qiyaasu shabah qiyaas kastoo laba asal ku dul wareegto yaa qiyaasu shabah la yidhaah waalqiyaasu qiyaaska calaa darbayni laba qaybood calaa darbayni laba qaybood korkoodu ahaaday waadixin wa khafiyin mid waadixa iyo mid qarsoon jeli iyo khafi falwaadixu midka waadixa maa shay weeyaan wujida fiihi dhexdiisa la helay macnal asli asalka macnihiisa laga helay maa shay weeyaan wujida fiihi dhexdiisa lagu arkay oo laga helay macna al asli asalka macnihiisa fi lfarci farca dhexdiisa bikamaalihi looga helay ka qowlihi tacaala faidaa uxsinna faidaa haddii uxsinna ay markaa yacnii nikaax soo maraan oo ay nikaaxsadaan oo muxsaniin ay noqdaan muxsanaad ay noqdaan addoomihii yani haddii nikaax ay soo maraan fain atayna bifaaxishatin faaxisho hadday la yimaadaan facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab korkooda waxaa ah nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab kuwii marka iyagu xorta ahaa cuquubadii lagu fulin lahaa nuskeed muxsanaaduna bimacna alxaraa'im haween xor ah haddii ay zinaysato meeqaa lagu dhufanaya karbaash boqol soo boqol maahay nis maxaa boqol waa konton rajmiga iyada halkan ma soo gelaysa rajmiga nus ma gala asan halkan marka yacni haween xor ahoo nikaax soo martay laga hadli maayo taa iyada cadaabkeedaba laa yatanasaf cuquubadeedu laa laa yatanasaf cuquuba marka nus laga dhigi kara ma aha marka macnuhu waxaa weeyaan addoon nikaax ku jirto hadday zinaysato aayaddu waxay leedahay mid xor ah cuquubadii lagu samayn lahaa nuskeed ha lagu sameeyo yacni konton karbaash ha lagu dhufto waa konton ayb sheekhu marka wuxuu u wataa marka addoontii iyadoo ku jirta nikaax haddii konton lagu dhuftay bal ka waran iyadoo nikaaxba ku jirin addoon aan nidna qabin yaa zinaysatay meeqaa lagu dhufanayaa konton sababtu waa maxay iyadoo nikaax ku jirtaba haddii konton lagu dhuftay haddoo aysan nikaax ku jirin baaba uga owleysanba konton ilaa qof nikaax ku jira iyo qof aan ku jirin yaa daranna zinada yaa ku adagna qofka nikaaxa ku jiro kanoo kale marka waa qiyaas jeli waa kaana inaadaay ku mihaalinaynay waa ta'fiifka iyo darbiga waalidka in la garaaco iyo uf in la yidhaahdo in la garaaca xukunka taxriimka ku owleysanba tanna midan sidaasoo kale waa isagu kan tusaalahan buu maray falwaadixu maa shay weeyaan wujida fiihi dhexdiisa lagu arkay lagu helay macna alasli asalka macnihiisa filfarci laga helay farac dhexdiisa bikamaalihi isagoo dhammaystiran ka qowlihi tacaala faidaa udsinna hadday nikaax ku jiraan haweenkii addoomaha ahaa fain atayna hadday la yimaadaan bifaaxishatin xumi facalayhinna iyaga korkooda waxaa ah oo yacnii dushooda yacni markaa noqonayo nisfu maa shay nuskiis cala almuxsanaati kuwa xorta ah korkooda ahaaday oo min alcadaabi xad iyo cuquubo ah fadikru lixsaani addoontii marka in lagu sheegay ixsaan oo inay yacni soo martay guur tambiihun weeyaan baraarujin biaclaa xaalatayhaa labadeeda xaalad middii sarraynta badnayd calaa adnaahumaa lagu baraarujiyey middii hooseysay cuquubada marka laga hadlaya zinada waxay sarraysaa oy adag tahay marka nikaax lagu jiro iyadiioo marka nikaax ku jirtay baa konton looga dhigay addoon iyada lama rajmiyo addoon lama rajmiyo iyadoo nikaax ku jirtay ayaa hadday sinaysato konton la yidhi marka ayna nikaax ku jirinna waa konton un isla meeshii waa sababtoo a tanaaba xukunka tii acla alxaalatayn ayaa konton lagu dhuftay adna alxaalataynna waa la mid wadikru nisfi alcadaabi nisfulcadaab oo la sheegay yuwadixu wuxuu caddaynayaa ana alcilata cilada fiihi isaga dhexdiisa ah arriqu addoonnimada inay tahay fayanbagii marka waxaa haboon an yulxaqa in la haleeshiiyo alcabdu addoonkii bihaa iyada in la haleeshiiyo fii nuqsaani ilxaddi tan marka waa ziyaado kale addoontii haddii la sheegay mar iyadana addoonkiina saasoo kale waay ninka addoonka hadduu zinaystay sana konton unbaa lagu dhufanaya addoontiibuu la xugun yahay maxaa yeele faricii asalkii waxba ugama duwana cillada mar hadday addoonnimo noqotay ama nin ha ku jirto ama naag ha ku jirto waa un meeshii wa midlu qiyaasi nabiidi nabiidka qiyaaskiisa nabiidka waxaa weeyaan qofku yacni biyihii in lagu dhex rido timir ama cinab ama zabiib iyo in lagu dhex rido dabadeed lagu radiyo muddo markay saa ugu qamiirto khamray isu bedelaysaa reylaa saddex maalmood wixii ka horeeyaoo kale iyo dhib male waa nebiga caleyhi salaatu wasalaam nabiidkaas maalin intii wixii afar labaatan saac ama maalin ku siman waa cabi jira waa iska sharaab markaas laakiin hadduu maalin dhaafo wuxuu noqonayaa muskir ama laba maalin ama saddex uu dhaafo xaalad marka khataru galaan wa midlu qiyaasi nabiidi nabiidka qiyaaskiisoo kale cala alkhamri looga qiyaas qaata khamradii bicillati anna sharaabahu bicillati anna sharaabahu sharaabkiisa isaga fiihi dhexdiisa inay tahay shiddatun mutribatun shiddatun yacni adayg ayb shiddo inay ku jirto shiddada oo mutribatun qofka kicinaysa isaga dhan oo qof isaga dhan fudfudud ka dhigayso qofka sida markuu khamrada cabo uu noqonayo kale ku noqonayaa kanne marka jaamic ciladaasa u ah wa ama alqiyaasu alkhafiyu qiyaaska khafigee qarsoon fa huwa qiyaasu shabahi weeyaan qiyaasu shabah wa macnaa qiyaasi shabahi qiyaasu shabaha macnihiisana an yataradada bayna aslayni an yataradada inuu noqnoqdo weeyaan alfarcu faacilkaa marka yataradada waa alfarcu an yataradada ay ilfarcu farci inuu noqnoqdo bayna aslayni laba asal dhexdooda inuu ku noqdo lahu shabahun buu leeyahay shabah bikulli waaxidin mid kastoo minhumaa labada asal ka mida ayb wa shibhuhu biaxadihimaa labada asal midkood u ekaanshada uu u egyahaana aktaru badan ayb fa yuraddu waa loo celinayaa faracii ilaa aktarihimaa midka kooda badan shabahan xagga ekaanshada dhihi isaga oo u egyahaa loo celinayaa meesha uu u ekaansho badan yahay baa loo celinayaa isagaa misaalinaya marka midlu sixati milki lcabdi addoonka milkigiisa sixa yacni sixadiisa oo kale yacnii addoonka inuu wax milkiyo oo kale yushbihu wuxuu shabahayaa al axraara dadka xortaa ayb addoon waxma milkin karaa marka la yidhaahdo laba asalo ku noqonayaa marka addoonkan yushbihu addoonku wuu shabahayaa al axraara dadka axraarta ah min xaysu takliifu xagga takliifka wuu ku shabahaa yacni dadka xortaa wuu ku shabahaa takliifka marka waa salaada iyo xukunkii takliifiga ahaa xaaraanta waa dul saaran tahay xaaraanay ka tahay waajibaadkii waa la saaray in badan oo kamida oo salaadii iyo soonkii iyo kale ayb dhinaca marka axraar qof xora buu ka shabahaa xukunka wadcigaana addoonku waa qaataa isaga laftirkiisa axkaam wadciya aduu addoonku wax talfiyo wax baabi-iyo oo kale waa laga damaana sidoo kale yani waxaa ku xiran meelo badan sixada iyo saasoo kale iyadaniyo fasaadka iyo way soo galaan addoonka dhinaca marka min xaysu takliifu takliifka marka la fiiriyo dadka xortaa buu shabahaa axkaamta yani takliifiga ah wa wujuubu lxuduudi xuduudda waajibnimadeeda marka la fiiriyo axraartuu shabahaya wa wujuubu lxuduud xuduudda yacni addoonku xuduud baa ku laasimayso oo cuquubaadkan sharciga ah haddii uu asbaabteeda la yimaado waa laxadan qofka xortaabuu meelaha kala mid yahay waalqisaasu qisaasta inay markaa ku laasimayso hadduu addoonku wax dilo waa loo dilayaa isaguna wa milku labdaaci ayb furuujta milkinteeda addoonku waxwaa guursan karaa waxwaa qabi karaa xor buu ka shabaha meelahaas wa alaaqi waxwaa furi karaa meelaha dhan qofka xortaabuu ka shabaha wayushbihu addoonka wuxuu shabahayaa albahaaima bahaa-imta xaguu ka shabahayaa xaysu kownuhu mamluukan inuu yahay mamluuk wax la leeyahay inuu yahay marka la eego xoolahu shabahaa xoolaha waa la leeyahay looda geenaya ariga addoonkana nin baa iska leh hadduu doono suuqu geynaya waa gadaya amaa ilaa daalika hadda ma rabna inaan galno yacni addoonku yacni shareecada islaamka maxay u yeeshay yacni addoonnimada sharcigu muxuu ka qabaa marka la yihahdo masale islaamku ay ku duraan dadkan marka gaaladan oo islaamku marka xaggiisa ay kusoo riixaan laakiin taa waxaa kaaga filan islaamku wuxuu yimid iyadoo lays addoonsado kow isagu lama imaanin addoonsigu islaamka kama soo bilaabanin horta ogow xaguu awal kasoo bilaawda addoonsi isagoo jirow yimid islaamku islaamku wuxuu yimid addoonsigu islaamku waxaan u jeedaa yacni nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam sharcigiisa iyo waxyiga marka lagu soo dejinayo addoomaa jiray oo dadku waa is addoonsan jireen koo asbaabihii marka laysku addoonsan jiray waa badnaa jirta ninka haddii dayn lagu yeesho ou daynta iska bixi waayay ninka kulahu addoon u ahaan jiray ninkii deegaankiisa kasoo tago meel kale isagoo socda la qabto dhab inta la siistaa la addoonsan jiray labo dadka waxaa saasaa lagu iibsan jiro o addoonnimo lagu gelin jiray dadku hadday dagaalamaan qoladii markaa laga awood roonaado waa la adoonsan jiray dadka laga qabto awjuh fara badan yaa addoonsigu marka uu ku jiri jiray islaamkii markuu yimid wuxuu reebay addoonsigii qof meel iska maraayo in dhab layraa la gato waa reebay lacag laga bixiyo xadiidkii nebigu waatuu ahaa saddex ilaahay waxau yidhahnaa la doodayo waxaa ku jiray warajulun baaca xuran fa akala hamanahu nin qof xor ah iibsaday lacagtiisii cunay lama ogola marka waa diiday tii kale iyadana ay dayn haddii laysku leeyahay qofka in dayn iyo dhaqaale lagu addoonsado islaamku waa reebay bal ribadiibuu xataa reebay wa in kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara wa an tasadaquu khayrun lakum saasuu yihi allah subxaana wa tacaala midda saddexaad waxaa weeyaan hal sabab keliyu islaamku reebay sababkaasna waxaa weeyaan dagaalka midda ku saabsan oo dadka muslimiintaha markay dagaalamaan wixii markaa ay qabtaan ee marka dad ducafo ah in markaa la addoonsado haddii la doonana in la iska dayi karo ayb oo imaamku yacni isagu uu dayn karo taa laftirkeeda yuu keenay marka markii horena islaamku lama imaanin markii dambena islaamka asbaabteedii waa soo yareeyey haddana wuxuu aada dadka ugu dhiirigeliyey islaamka inay dadku is-xoreeyaan oo waxa fadaa'il ku soo arooray qof in la xoreeyo tiradii bay kafaaraadka intooda badan qofku hadduu dembi galo ama waajib ka tago qur-aankii fa taxriiru raqabatin baa ka buuxa luqun xore addoon in la xoreeyo sideedana qofka inuu iskaga xoreeyo isagoo waxba uu ku tadawucana fadaa'il badan bay leedahayo suurat lbaled falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqabatin marka intaa iyagoo islaamka uu qabo in la yiraahdo adoonsiga islaamkaa keenay islaamkaa qabo dulmi waa dulmi wayushbihu lbahaa-ima buu shabahaa xaysu kownuhu mamluukan uu yahay wamadmuunan uu yahay in la damaanayo bilqiimati in lagu damaanayo fi lqasbi marka la booliyo walitlaafi iyo wax baabi-in marka isaga yani la talfiyo la baabi-iyo fa yulxaqu waa la haleeshiinayaa marka addoonkii biaktarihimaa labadaa asal maal ahaanta inuu bahaa-imtii shabaho iyo inuu axraartii shabaho biaktarihimaa midka ugu badan shabahan bihi xagga u ekaanshada uu u eg yahay kan uu u badan yahay baa markaa la haleeshiinaa baabulcibaadaad marka la joogona axraarta baabulmucaamalaad marka la joogo inteeda badanna bahaa-imtay waxaa laleeyahay mamluuk caadi abuu ahaanaya وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم